kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sharci dejiyayaasha maraykanka iyo saraakiil hore oo sarsare ayaa loo qaateen ku sheegay xidridda in ka badan labaatan safaaradood iyo qunsilada uu maraykanku ku leeyahay dalalka dunida ah digniintii dhinaca socdaalka ee dadka maraykanka loo jeediyey ayaa sidoo kale ay ku sheegeen inay loo qaateen tahay sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaase inta badan madaxweyne obaama ku dhaleeceeya go'aannadiisa hase yeeshee markan arrintu sidaas way ka duwan tahay hoggaanka guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka michael mccall ayaa arrintan ka hadlay isaga oo uu waraystay barnaamijka the nation ee telefishinka c b s waxaan ku jirnaa digniin heerkeedu sarreeyo waxaan filayaa in tallaabada uu maamulku ku xidhay safaaradahani ay tahay miday maskaxi ku jirta ayuu yidhi digniinahan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ayaa sheegtay in khatarta laga baqayaa ay ka iman karto jasiiradda carabta wararka laga helaya yemen ayaa sheegaya in maraykanku muwaadiniintiisa dalka yemen ku nool uu ku wargeliyey inay dalkaas ka baxaan iyada oo dayuuradahan cidiwadinna lagu dul arkayay magaalada sanca ee xarunta dalkaas haddaba maxaa keenay shakigan uu maraykanku qaaday ee uu ku go'aansaday in tobaneeyo safaaradihiisa ku yaala dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika uu ku xidho waxaan su'aashaas weydiiyey brofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo jaamacadda george mason ee dalka maraykanka ka dhiga maadada forensikska amaba dembi baadhista iyadoo technology la adeegsanayo brofesor cigaal waxa uu barnaamijkaygala qayb galay isagoo jooga gobolka virginia safaaradahan waxaa sababay in la xiro waxaa ka mid ah sirdoonka maraykanka iyo faransiiska iyo jarmalka iyo ingiriiska warar laga helay oo ku aadan in maaragtay al-qaa'ida ay doonayso inay dib ugu soo laabato masraxa oo hadda ay dhaqdhaqaaq culus ay muujiso safaaradahan la xiray ma aha keliya ilaa iyo sagaal iyo toban ama kow iyo labaatan waxay gaarayaan ilaa iyo soddon bay gaarayaan waxaana xiris xiristoodii la bilaabay maalinta axadda ah ilaa iyo waxay socon doonaan maalinta tobnaad ee bisha bishan aan ku jirno waxyaabaha sababahaya lama yaqaan waxa ay iyagu laakiin ay ka hadlahayaan waxa weeye maadaama aan ku jirno bishii ramadaan taasna way sababaysaa dareenka keenay in maaragtay laga foo jignaado xilligan waxa weeye waad la socotaa video fara badan iyo warar badan baa soo baxay oo uu ka hadlay ninka la yidhaahdo al-zawahiri oo ah ninka hadda ugu sarreeya al-qaa'ida sababaha keenay oo kale waxaa ka mid ah julaay laba iyo labaatankeedii jeel ku yaala ciraaq al qurayb la yidhaahdo ilaa iyo shan boqol oo maxaabiis baa ka baxsatay waxaa ku jiray maxaabiis ka mid ah maxaabiista al-qaa'ida ta xigta libya toddoba iyo labaatankeeda bishii hadda soo dhaafnay waxaa ka baxsaday bengazi jeel u dhow ilaa iyo kun iyo boqol maxaabiis ah marka saas bay dareenku ku yimid sabtidii toddobaadkan ayay ahayd markii susan rice oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne obama ay la kulantay saraakiisha ugu sarsarraysa maamulka sida xogeeyaha arrimaha dibadda john kerry kagaashaandhigga jack hegel jane nabolitano iyadu madax ka ah amniga gudaha iyo weliba madaxa hay-adda sirdoonka ee c i e da haddaba intee ayay leegtahay khatarta jirta ee mudnaanta intaas leeg la siinayaa horta waxaad la socotaa waxa weeye maalin walbaba heer baa la gaaraya xilligii nine one one waxaa baahsanaan iyo xiriir la-aan ka dhexaysay qolooyinka sirdoonka ayaa sababay in duleeladaas laga helo kadib waa iyadii xigtay boston arrimaheedii oo si wadajir ah ay u wada shaqeeyeen sirdoonka gudaha ayagoo kaashanahaya xitaa kuwa checenka oo dibadda ah oo nimankii meeshay kasoo jeedeen originka ahaa hadda marka waxaa laga foo jigsan yahay waxa weeye inaanan bengazi incidentigii dhacay dhibkii dhacay bengazi inuusan dhicin hadda ogow nimankan xag jirka ah maalinta maalinta kusii xigtaba waa quwadooda waa sii baahaysa maalintii bengazi lagu duulay safaaradda waxay gaareen heer ay safiirka kala soo baxaan meesha ay ku dilaan dibadda ku dilaan marka wax la dhiciidsan karo maaha wax la yaraysan karo maaha taas baa keentay ilaa iyo soddon hadda waxay gaarsiiyeen soddon safaaradood in la xiro oo dabcan waxaa la bilaabay waxay ahayd axaddii axaddii safaaradaha qaarkood oo europeanka iyo dunida maaragtay europeanka ah way xiran yihiin laakiin waxaa laga shaqeeya dunida muslimka ah meelaha ay focuska saarahayaan marka oo ah maaragtay safaaradahay aad u ilaalinayaan waxaa ka mid ah bahrain ciraaq jordan egypt sacuudi arabia kuwait abudabi laakiin waxaa la yaab leh waxay ku soo dareen africa safaarado aan marnaba laga filay yacni baaxadda ay dhowrhayaan ay ku ilaalinayaan waad garan kartaa waxaa ka mid ah madagaskar waxaa ka mid ah mauritania waxaa ka mid ah rwanda iyo burundi marka waad garan kadha iyaguna teg techniigoodii iyo tacticoodii bay bedelahayaan sanaacad sanaacooyinka cusub ay hadda isticmaalahayaan marka hadda lama duciisanhayo taas baa keentay inay soo wada fadhiistaan oo mar dambe safiir iyo wax la-eg maaragtay inaan laga dilin ama safaaradii dhaawac la gaarsiin ma aha markii ugu horraysay ee maraykanku uu digniin tan oo kalaha soo saaro iyadoo marmarka qaar la arko falal dhaca halka marar kale oo badanna aan waxba la arkin rofesor liibaan cigaal ayaan weydiiyey haddii ay jiraan tusaalayaal muujinaya digniino uu maraykanku soo saaray kuwaas oo ay xigeen falal gacanka hadala horta waxaa jira maraykanka wuxuu isticmaalaa wax la yidhaahdo policy of prevention and containment waxa weeye marka hore inaad ka foo jignaato kadib aad ku koobto problemka meeshuu ka jiro mararka qaarkood sirdoonka iyo siyaasadda ayaanan ogolaanayn inay kashifaan waxyaabaha ay ka hortageen iyo meelahay kaga hortageen taasi waxay tusaysaa weak pointskooda marka tan oo kale weli baaxad intaas la-eg ma dhicin hadda ka hor maaragta in banaankana la keeno taasina waxaa sababtay maanta sirdoonka maraykan keliya keliya maaha nimanka sirdoonka ugu culus oo hadda sirtan banaanka soo dhigay intii hore waxaa ka mid ah faransiiska jarmalka iyo britain intaasoo dhan baa wada xiriirahaya oo hadda informationka isdhaafsanhaya ma aha keliya maraykan safaaradda ay bartilmaamsadeen oo hadda wadamadaas ay xireen waxaa ka mid ah waxa weeye waa yemen yemen iyadoo loo arkahayo kadib markuu maaragtay sii dahayay war al-zawahiri uu leeyahay waa in muslimiinta al-qaa'ida groupka ah inay meesha ka kacaan oo hadda dhaqdhaqaaq bilaabaa marka dhaqdhaqaaqu ma ma hadda maaragtay maxaa kulan siiyey ramadaanka iyo xilligan dhaqdhaqaaq taasina waa su-aal meesha taala
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankuon maanta ku soo qaadannay waxaa keenay in maraykanku si kumeel gaara u xidha safaaradihiisa ku yaalla bariga dhexe iyo waqooyiga afrika intaaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonnana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaa sidaas iyo rabadaan wanaagsan